Star FM News.
duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya oo gaaray waddanka jabaan waxaad kaloo maqli doontaan raila oo dowladda ugu baaqay in dhibanayaasha qaraxii imbakaasi ay siiso dhaqaaladan shan boqol oo kun oo shilin beeralayda tuulada cabdiwaaqo ee wajeer oo baaq u diray dowladda afar qof oo loo haysta qaraxi gaaska imbakaasi oo maxkamad la soo taagay weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan boqorka ingiriiska oo loo bilaabay daaweynta ka dhanka cudurka kansarka waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha labaad ee februaayo ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad ee rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto oo xalay waddanka ka ambabaxay ayaa gaaray caasimadda jabaan ee tokyo waxauu halkaasi ku tegay safar rasmi oo laba cisho ah afhayeenka madaxtooyada dalka ee state house xuseen maxamed ayaa sheegay in hadafka ugu muhiimsan ee safarka madaxweynaha ee jabaan uu yahay in sare loo sii qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada waddan iyadoo si gaara diiradda loo saarayo iskaashiyada ganacsi wada shaqaynta dhaqaale iyo dadaalada amniga ee gobolka hogaamiyaha dalka ayaa waa ka hor inta uunan safrin sheegay inuu dowladda jabaan kala soo heshiinayo barnaamij ku kacaya ilaa hal bilyan oo dollar ama boqol lixdan bilyan oo shilin safarka william ruuto ayaa daba socda booqashadii oo ra-iisul wasaaraha jabaan fumi kishida uu ku yimid waddanka bishii shanaad ee sanadkii hore sidoo kale waxa uu qeyb ka yahay u dabaaldega xiriirka diblomaasiyadeed ee muddo lixdan sano ah ka dhexeeyey kenya iyo jabaan madaxweyne william ruuto ayaa intuu ku sugan yahay jabaan waxa uu wadahadal labageesood ah la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumaddaasi fumi kishida ama fumio kishida labada mas-uul ayaa wadahadalkooda diiradda ku saari doona iskaashiga dhaqaale ee dhinacyada caafimaadka i c t da kaabayaasha tamarta iyo adeegyada maaliyadeed sidoo kale waxay wada saxeexan doonaan heshiisyo dhowr ah oo ku saabsan iskaashiga gaashaandhigga wada shaqaynta waaxyaha dadweynaha iyo kuwa gaarka ee dhisidda waddooyinka iyo mashruuca lagu ballaarinaya sheybaarka macadka cilmi baarista caafimaadka ee waddanka ee loo soo gaabiya kemri madaxweyne william ruuto iyo ra-iisul wasaare fumi kishida ayaa sidoo kale wada hadli doona ama ka wada hadli doona arrimo caalami ah oo la wadaago sida isbeddelka cimilada iyo dib u habeynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay william ruuto ayaa sidoo kale kulan la qaadan doono ururka baarlamaanka jabaan iyo afrika wuxuuna u ololeyn doonaa in dalkaasi uu maalgashi ka sameeyo gudaha kenya madaxweynaha ayaa hadal ka jeedin doona madasha ganacsi ee jabaan iyo kenya wuxuuna kulamo la qaadan doonaa hoggaanka shirkadaha ugu caansan ee jabaan inta uu dalkaasi ku sugan yahay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa la kulmi doona boqorka iyo boqorada jabaan ee kale ah naruhito iyo masako wixii qodobkaa ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo loo mowja weyn kenya raila odinga oo maanta booqday ama tegey goobtii uu khamiistii hore ka dhacay qaraxa gaaska ee aaga mraadi ee deegaan baarlamaaneedka bariga embakasi oo ka tirsan ismaamulka nairobi ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inay dib u dejin u samayso oo ay magdhow siiso dadkii waxyeelada ka soo gaartay dhacdadaasi mister odinga ayaa sheegay in dowladda ay tahay inay siiso qoys weliba oo ay saameyn ka soo gaartay qaraxii gaaska min shan boqol oo kun oo shilin si ay dhaqaalaha nolol cusub ugu bilaabaan waxa uu madaxweynaha dalka william ruuto ugu baaqay inuu arrintan wax ka qabto oo uu xaqiijiyo in qoys walba uu helo shan boqol oo kun oo shilin raila oo arrimahan ka hadlay ayuu yidhi tunasema tunataka kila jamii hapa ipewe ridhaa ya shilingi laki tano elfu mia tano kila jamii. Hiyo nitawawezesha hawa watu kwenda kuanza maisha mapya, 500,000 for each and every family, na hiyo sio kitu kikubwa sana. Hiyo itasaidia. Ndio mimi naambia Bwana Ruto, wewe mwenyewe ni rais, angalia hii maneno, hakikisha kwamba kila jamii hapa imepata shilingi elfu mia tano alafu hawa jamaa kwa sababu manyumba zao zimechomeka, zile affordable houses ambazo ziko tayari wapelekwe pale. Tumelewana vizuri?
waxaa maanta maxkamad la soo taagay afar eedeysanayaal loolala xiriirinayay qaraxii ka dhashay gaaska cuntada lagu karsado ee khamiistii hore laga soo tebiyey aagga miraadhi ee deegaan baarlamaaneedka bariga embakasi ee ismaamulka nairobi tani ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkan gacanta lagu dhigay sida ay xaqiijisay waaxda dambabaarista waddanka ee d c i-da waaxdan ayaa dooneysay inay ka aan iraahdee waaxdan ayaa dooneysay inay maxkamaday saraakiishan dambibaarista u ogolaato inay maalmo xabsiga kusii hayaan eedeysanayaasha oo kala dedi kimadi joseph macau david walunya ongare iyo marian mutete kioko ilaa intan laga soo gebagabeynaya baaritaanada ka dhanka ah deri kimadi ayaa ah milkiilaha xarunta shidaalka uu qaraxa saameeyey waxaana dhacdadaasi ku dhintay ilaa lix ruux halka ku dhowaad saddex boqol oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saddexda qof ee kale ee la xiray ayaa kala ah saraakiisha maamulka qaran ee maareynta deegaanka ee loo soo gaabiyey nima waxaana ay kala yihiin david ongare agaasimaha u hoggaansanka xeerarka deegaanka joseph macao madaxa qiimeynta saameynta dhanka deegaanka iyo mirian kioko d c i-da ayaa sheegtay inay raadinaysa ilaa shan tuhmanayaal oo kale ah stephen kilanzo an kabiri murungi lainet choriot robert gitawi iyo abraham mwangi saraakiisha maamulka neema ayaa ku eedeysan inay si sharci darra ah shati ku siiyeen shirkadda gaaska ee kimadi ciidamada booliiska ayaa laga soo xigtay in baaritaanada ay diiradda ku saarayaan dilal la geystay shirqo lala xiriiriyey saameynta dembi culus ama aan iraahday samaynta dembi culus dayacaad mas-uuliyadeed waxyeele iyo ku-tagrifal awoodeed booliiska ayaa intaasi ku daray in afar teedeysanayaal ay dhuumanayaan tan iyo markii uu qaraxa gaaska dhacay sidaasi awgeedna dhaqaalo badan uu ka baxay in lasoo xiro tuhminayaasha ayaa maanta ka soo hormuuqday garsooraha maxkamadda nairobi dolfina alego haatanna dhankaasi iyo waa cabdiwaaqo ee wajeer beeraleyda tuulada cabdiwaaqo ee deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer ayaa dowladda ka codsaday inay ka xaqabtirto baahiyaha dhanka biyaha oo ay wajahayaan cabdiraxmaan mucaawiya ayaa qodobkan oo faahfaahsan halkaasi kasoo diray beeralayda ismaamulka wajeer oo soo saaro dalaga noocyadiisa kala duwan iyo qudaarta ayaa xilli roobaad walba waxa ay ka faa'iidaystaan dhibicda roobka markii rabbi subxaana wa tacaala u di'iyo iyagoo qaarkoodu aysan lahayn beeraha ceelbiyoodyo ama waro ay ku tiirsan yihiin oo ay beerahooda ku waraabsadaan waraha qaar ee ismaamulka wajeer waxay adeegsadaan ceelasha gacanta lagu qodo sidoo kalena gacanta lagu waraabiyo beeraha tani waa mid ka mid ah beeraha ku yaala tuulada cabdi waaqo ee deegaanka dheela degmo baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer beertani oo ay ku abuurnayd gelley aad u tiro badan ayaa la gaaray xilligii la goyn lahaa gellaydu ama ay midho dhashay oo ay ku rafaadsanaayeen iskaashatada beertani leh oo ay dadaal iyo juhdi ay bixiyeen kadib waxaa hadda la gaaray xilligii ay midho dhashay gellaydun lana goosan lahaa ama la iibgeyn lahaa waxayna inooga warbixiyeen marxaladaha kala duwan ay la soo mareen beertani iyagoo haddana ugu dambayntii gellaydii midhaheeda ay abuureen xilligan ay tahay kuwa ay suuq geyn karaan aniga waxaa lii dhahaa catow xasan waxaa waaye cabdiwaaqo beertii walaalkay hore uga hadlay aanun ka hadlaa markaan insha allahu tacaala beerta si walaalkan sheegay aan jirta sanadka hore raashin saa'id ahaa nooga go-oy oo dad badan oo masaakiin ah aan wax ka siinay haddana maanta waxaan ku tiragelinay inta iideed afarteed inay nooga go-aan beertii in abuurnay afar meelood magii loo dhigay meeshoo hadda waxa barga noo baxay ma dhama waxay nooga baadin annaga tacab uma yaraysanen waxaa waye biilaan shayga gelley waa la aqaanaa dadka beeroleyda kolley waa aqaanaa gelley waxay ku baxdo xididkeeda inay biyo ku jiraan ad raashin ugu dhashaa intaan haddaan taataaganoo hadda loo jeedaba waxay dadaal annaga kayno xag ilaahay ay noogu baxday markaan beertii saas ay biilaan noogu dhimatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aniga waxaa la dhahaa isaaq cabdillah la dhahaa halka aan joogno waa beer dad gurub ay iska leeyihiin oo reer cabdiwaaqo ah beertaanoo wakhtiga la ooday ama la qabtay hadda ay dhaween laakiin nasiib gadaalkan ay iska ahayd abaaro duunda nineteenka ka soko roob anagoon helin yaa safarta dhoweed ad ilaahay roobka keeni roobka dad alla keena beerta dibaan u oodnay waa hagaajinay waa abuurnay rashiimaa nooga baxay alxamdulilah rashiin badan aa nooga baxay beerta say u weyn tahay horteed waa u gaari waayn laakiin inta karaankayna waan ka abuurnay rashiin badan aa nooga go-oy jalley aa nooga go-day alxamdulilaahi rashiin badan aan maanta ka goosanay sanadkii hore oo xagaagay ahayd sanadkan haddana waan abuurnay hagu hor laana gashay maanta abuurka waan badinay dalag badan aan abuurnay jalley aan abuurnay maraw ayaan abuurnay sbinish aan abuurnay sukuma aan abuurnay yaanyaan abuurnay qaraan abuurnay dalag badan aan abuurnay nasiib allan beerta ceel ma qabin oo lagu waraabin mahayn roobka bis unbaan sugayn dalagii hore oon abuurnay gallayda ma ogay wixii kale waxaa naga dili biyihii socday biyihii hadday naga dileen dibaan wa abuurnay dib markaan wa abuurnay haddana roob ay waayeen waa naga dhinteen wixii kale hadda wixii nooga baxay waa galley oo bes ah gallaydiina say aan rabna uma ay bixin ilaan biyo ay waayse markaay soo baxday galley ilaan biyo ay aad ugu baahan tahay ay soo baxday haddana roob waxay waayse biyo ay waaysay qaar waa naga dhimatay laakiin alxamdulilah hadda xoogahona waa nooga baxayeen waxa ay dhanka kale dowladda countiga wajeer ay ka codsadeen in laga garab siiyo wax walba oo ay uga baahan yihiin dhanka beeraha ay ugu horrayso in beerta loo deero maadaama duurjoogta iyo xooluhu ay aad uga cunayaan wixii ay beerta ku abuureen alla waxaan rabnaa beerti biilaana ugu weyn oo inoogu dhimato waa biilaan inaan biyo helin midda kale waa inaan feens helin feens geeda aan gurnoon ku oodno geedii dhibaato badanaa keeneen khasaaro badanaa ka imaada waa wax sii dhimana wax kaa reebaa xawayaanka duurjoogta iyo xoolii baadida ay wax kaa reebaa ma aha midda kale dhirti waa dhimanaysaa haddaed geed soo goys waad saartood sii dhintood mid kale soo goys geedii waaba dheeraadeenba dhirtiin waa dhimatay beerti ood nooma haysata meeshii waxaan ku qabnaa khasaare zaa'ida marka saa daraaddeed waxaan codsanaynaa iyadoo waxa aan u baahana beer intay u baahan nin walba asgaran ayba iska badan tahay dadka meesha oo gurubka oo iskaashatada oo beerta joogana ay yihiin dad iska tabaray oo dad un xoogooda ku shaqaysa moogu wax hadda soo iibsan kara ama wax la imaadi kara ay ahayn wax hadda culayska noogu weyn waa biyo iyo beertoo duurjoogta nogala ooda shay beer la yidhaha waxay u baahan tahay biro ay u baahan tahay waa la aqaanaa gaari makoona as ku jiro majaamba ay ku jirto majarfada ay ku jirto geedda harharoodeeda ay ku jirto waxyaalihii kainu xagga dowladda naga soo gaari ma laha annagana dad iska tabiraya oo abaarta xoolaha ka dhammaysaanahayn markaan insha allahu tacaala in dowladdu wax nagala qabata oo biyo iyo fees noola soo hormariya wixii kaloo beerta aan ku tacbana lahaynina wixii ilaahay qadara dowladda ay wax noo keentaan rabnaa si kastaba ha noqotee dowladda countiga wajeer gaar ahaan wasaaraddeeda beeraha ayaa laga codsanayaa inay soo garab istaagto beertani oo ku taalla tuulada cabdiwaaqo ee degmo baarlamaaneedka cildhaas taas oo ay wax soo saarka beerahoodu xilligan tahay mid sare usii kacayo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer
cabdiraxmaan mucaawiye oo warbixintaasi ka soo diray ismaamulka wajeer aad uu u mahadsan yahay waxaa ismaamulka migoori laga xaqiijiyey saddex kiis oo ah cudurka daacuunka wasiirka caafimaadka ee migoori julius nyerere ayaa sheegay in xaaladaha laga soo tibiyey deegaanka galbeedka kuuriya waxa uu intaasi ku daray in laba qof oo ka mid ah dadka uu daacuunka saameeyey la daaweeyey oo isbitaalka laga saaray halka midka saddexaad weli la daryeelaya inyareere ayaa sheegay inay ka shakisan yihiin in kiisaska daacuunka ay u gudbeen tanzaniya oo kenya derislah anirahde ay uga soo gudbeen tanzaniya oo kenya derislah wasiirka ayaa xusiyay in kooxda ismaamulka migoori u qaabilsan la socodka cudurrada in la geeyey qeybaha kala duwan ee dowla deegaankaasi si cudurka ula tacaalaan haddii uu sii fido julius nyerere ayaa dhanka kale dadweynaha ku booriyey inay nadaafadda aada ugu dadaalaan oo ay isticmaalaan biyo saafiya sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayay ahayd markii sideed qof cudurka daacuunka ugu dhinteen ismaamulka migoori halka ay ka caafimaadeen in ka badan konton kale guddoomiye ku-xigeenka golaha ay ku midaysan yihiin barasaabyada ismaamulada waddanka ee c o g ahna hogaamiyaha ismaamulka wadeer axmed cabdulaahi ayaa wasaaradda maaliyadda dalka ku dhaliilay inaynan dowla deegaanada ku wareejin lacagaha loo qoondeeyey waxa uu hoosta ka xariiqay in kheyraadkan oo aan la bixin xilliga ku habboon ay noqotay caqabad sanadlaha tani ayuu carabka ku adkeeyey inay saameyn ku yeelatay ujeeddadii laga lahay nidaamka dowlad wadaajinta sida ku qeexan dastuurka dalka ee lasoo saaray sanadkii labada kun iyo tobankii axmed cabdulaahi ayaa waraysi uu saaka siiyey telefishinka maxalliga ee sitzen ku sheegay in wasaaradda maaliyadda ee iska dhaga tirtay qoondeynta dhaqliga ismaamulada iyo golaha barasaabyada ee c o g guddoomiyaha golaha c o g anway guuro ayaa horey u sheegtay in ismaamuladu ay wajahayaan caqabad dhaqaalo oo aynan bixinin mushaaraadkan ama mushaaraadka tan iyo bishii kow iyo tobnaad ee sanadkii hore sagaal iyo tobankii bishii hore ayay ahayd markii la shaaciyey in ismaamulada ay dowladda dhexe uga maqan tahay lacag dhan siddeetan iyo kow bilyan oo shilin weli dhegeystayaal qeyb ee haatanna wararka soomaaliya
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya xarumaha ganacsi ee ku yaala gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ayaa maanta albaabada loo laabay kadib markii ganacsada ay cabasho ka muujiyeen sida ay sheegeen lacaga canshuura oo axdaaf ah islamarkaana ganacsada ay diideen inay bixiyaan lacagtaasi goobaha ganacsi ee baqaarada ku yaala suuqa bakaaraha ayaa ganacsadu xireen waxayna ganacsada suuqa sameeyeen dibadbax ay uga cabanayaan suuqa iyo lacagaha canshuurta dheeraadka ee lagu soo rogay qaar ka mid a ganacsatada oo warbaahinta u warramay ayaa cabashadooda u muujiyey sida tan ganacsatadu waxay ka cabanayaan lacag lagu sheegay canshuur laakiin annagu aanan u aqoonsanayn inay canshuur tahay dukaamadii hoolseelarada ahaa ama shirkadihii waaweynaa sida safa gruub shirkadii baalgoray oo kale oo dekadda ay ku soo canshuurtay wasaaradda maaliyaddu oo v i t dii loo jaray oo macaash macaashkii laga qaaday ayaa markii bakaare ay yimaadaan ayaa gobolka banaadir wuxuu leeyahay waxaa tihiin tafaariiq iyo warato warataa tihiin lacag bilahan inka rabna arrintaas arrin canshuur aan u aqoonsanahay maahan waa ka cabanaynaa rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa annaga noo ah maamulkii ganacsiga waxaan u aragnaa lacagtaasna laka qaadaa midaan canshuur ahayn oo gacantogaalaysiya oo guujakumaal ah ma ogolin lacagtaas canshuurahana laku leeyahay waa naqaanaa ee canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur diidayaal ma nihin laakiin waxa saa'idkii nagu ah oo xaqdarrada nagu ahaan diidanahay ganacsatadu suuqii way xidheen way cabanayaan waxaana loo soo diray niman dhallinyaraha oo jawaano qunfulle ku wata qunfulladaas markay baqaarada ku wada xidhaan haddana way doontaan arrintaan nama qabato waxaan codsanay oo si fog codkeenna ku gaarsiinaynaa hay-adaha dowladda gobolka banaadir golayaasha dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda hay-adaha amniga kulligood waxaan gaarsiinaynaa arrintaan nama qabato karaama dilay nagu tahay waxaa culays nagu ah askar qunfulla sidata oo doonaysa lacag bilaa ka doonaysa baqaarada jumlada oo badeecadooda lagu soo canshuura dekedaha mataqaanaa muqdisho dekeda muqdisho alaabta kala soo degta waxaana muwaadiniin soomaaliyeed ayaa nahay xaq waxaan u leenahay mataqaan inaan canshuur bixiyaana nahay waxaan kaloo nahay mataqaanaa deeq bixiyaanana waxaan dhisnaa wadooyinkaa dhisnaa abaarahan ka qayb qaadanaa oo masiibooyinku markay dhacaan wax badan ayaan mataqaanaa dalka u qabannaa baabuur kasta oo rarka nooga soo qaada dekeda waxaan ku bixinaa konton dollar oo wadooyinka lagu dhiso dadka mataqaanaa ganacsata ayaa nahay dalkooda jecel dowladoodana jecel ayaa nahay laakiin waxaad moodaa in mid ka badbadaysa oo sharci darraa nala dul saaray oo laleeyahay bil walba lacag joogtaha laynka rabaa lacagtaasoon u aragno inay sharci darro tahay waxaan leenahay dowladda hay-adaha ay qusudaha nalka daayo suuqii shalay iyo maantaba waa xiran yahay haddana ilaa xal laga gaaro waa xirraa doonaa dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay soo farageliyo arrinta suuqa ka taagan dhibaatada suuqana laku hayo waxaan rabnaa in si hoose loo fiiriyo arrinteenna arrintaa qalad ay nugu tahay wax barangafayla oo maaliyada yeeli mayno suuqiina waa xihan yahay cid walba oo wax ka qaban karta dhibaatadana laku hayo ummadda soomaaliyeed oo dhan u wada jeedo cid walba oo wax ka qaban karta hadday tahay madaxweyne hadday tahay gobol hadday tahay degmo cid walba oo wax ka qaban karta inay wax ka qabataan u baahanno wiil yar oo socda oo ul wata iyo qori minishiibiya ah warqad kuu wadan dukaankaaga qufulanaya xaq kugu lahayn aad awoodid inaad iska dhiciso laakiin aad xurmaynayso dowladda dowladdii ay ku leedahay maaragtay wiilkaana waxaan siiyey waxaan siiyey shati uu lacag kaaga aruur warqad uu lacag kaaga aruursado oo aan ahayn xaq waxaan doonaynaa cid walba oo u taagan ummaddan inay ilaaliso xaqeeda inay wax ka qabato reer bakaaraa dadkaa la yidhaha reer bakaaro afartan iyo laba sano ayay shaqaysanayeen labaatan sanee dowladu jirtaa labaatan iyo laba sanee dowlad la-aan shaqaysanaya waxaan la shaqaysanaynaa raggii waddanka haysan jira hogaamiya kooxeedyada wax dhibaato ah dowlad annaga weligaen kumaanaan keenin waxaan nahay canshuur bixiye waxaan nahay weliba deeq bixiyaan nahay weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa howlgallo ka dhanaa kooxda al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan hirshabeelle taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faarax waasige kooshiin ayaa sheegay in howlgallo ka dhacay gobolka hiiraan al-shabaab lagu gaarsiiye waxyeelo kala duwan sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in howlgallada ugu dambeeyey uu isugu jira cirka iyo dhulka ay ka fuliyeen deegaano badan oo hoostaga aadanyabaal ceel cali buuq aqbal leh buurweyn shaw ilaa mukoyle halkaasoo khasaaro naf iyo maalba la gaarsiiyey taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed colonel faarax ayaa shacabka ku nool deegaanada iyo howlgallada ka socdaan ugu baaqay inay garab istaagaan ciidanka si kaalintooda ugu qaataan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab
howlgalladii ugu dambeeyey howlgalladu way socdaan ma joogsan way ka socdaan gobolka hiiraan shabeellada dhexe intaba waa ka socdaan dhinaca xeebta cadow iyo dhinacan ceel cali axmed iyo aadan yabaal ilaa bood howlgalladu waa xiriireen galbeedka gobolka hiiraan maalmahan dhowr jeer waxaa lagu gaarsiiyey cadowga khasaare aad u xoog badana lagu gaarsiiyey oo xagga cirka ah dhulkana haddaa loo diyaarsan yahay oo lagu dhaqaaqi rabaa dii lahayd dhinacan cadcaddi iyo ruunurgoodiyuna way ka dhaceen oo ka socdaan dhinacan galbeedka buqo qable iyo ilaa buurweyn ilaa shaw ilaa mukayle dhulkaasoo dhan dabaday dhulkaasoo dhan waa ka dhaceen howlgallaa ka dhacay marka cadowgu aadaa loo sii wiiqowhaa waana daba joognaa insha allahu dhammaanna reer hirshabeelle iyo nimanka la yidhaahdo xoogga dalka soomaaliyeed way dhaqaaqeen macwisleyna way dhaqaaqeen insha allahu tacaala mana ka hiri doono deegaanada ay degan yihiin annagoona ka sifeyn ma ka joogsan doono howlgalka waa wadaynaa insha allah khasaare ma yaro hadduu cirkana yahay dhulkana yahay khasaare yar maaha khasaare yar maaha insha allah khasaare yar maaha khasaare xoog badan khasaare mid mid waa mid cirka ah oo meel naga fog ka dhaca midna waa mid annagu lugteena ku galna marka wax khasaare khasaare ma yara khasaare ma yara dadkaas waxaan leeyahay qaata hubka hubka qaata cadowgan naxariista daran waa la baabi'inayaa waa laydinku soo socdaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa idinku soo socdaan adinkuna abaabula ciidamadii macawisleyda la dhihi jiray oo deegaanka abaabula adinka indha u aheena horgala annaguna waa insha allahu tacaala mar dhow waa gaari doonaa deegaanada ay ku sugan yihiin labada gobolee hiiraan iyo shabeellada dhexe waa inaan ka ciribtirinaa rajaynaynaa oo weliba galbeedka gobolka hiiraan iyo galbeedka gobolka shabeellada dhexe labadaba inaan ka cirib tirnaan rabnaa insha allah madaxweynaha qaranku markuu ku baaqay hala baabiyo nimankan awoodday lahaayeen waad garan kartiin iyo dhulkay joogeen iyo baaxadday joogeen haddana waa garan kartiin meesha lasii wado dagaalka foolkafoole ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuma wajihi karaan annagu waa soconaynaa ma sugayo weli dhegeystayaal qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale fariin adag u diray dowladda etoobiya oo ku aadan damaceeda biyaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa faray etoobiya inay meel iska dhigto damaca iyo xadgudubka iyo hankeeda ku hayso islamarkaana aysan marnabo soomaaliya gorgortan u geli karin dhulkeeda xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda dalka etoobiya ugu baaqay inay kusoo noqdaan dhaqanka suuban ee adduunka ku dhaqma iyo dowlad wanaagga oo ku xusan xeerarka lagu dhisay ururada kala duwan ee caalamiga ah isagoona xusay inaysan jirin cadowtinimo kale oo kala dhexaysa shacabka reer etoobiya
dowladda etoobiya wixii aan ka dhihi lahay in badan aan ka dhahay darisaan nahay isma dooran inaan deris noqonno halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan deris wanaagsan inaan isu ahaano masaalixaa naga dhexayso wada ilaashanno masaalixda si siman maayo masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaalin laakiin kuma raba kuma rabay leedahay dowladda etoobiya kuma rabna hadday dhahda aninkana kuma rabnaan leenahay war dalkan soomaaliyaa la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen maanta xagga inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya dhulkeennu yaraan ma leh waa abaar iyo waa aaran ma leh waa beer iyo waa bar meel lagu ilaashado xool ma leh waa bad iyo waa berri ma leh annagaa iskale jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya la yidhaah waa calaamaysan tahay inkastoo calaamadaheeda meelo ka mid ah ay calaamado laysku raacsan yahay oo laga heshiiyey aanay ahayn haddana weli waxaan ku noolnahay xuduudaheena dhexdooda inaan ku noolaanaanaan rabnaa si nabada ugu noolaan macaamil adduunyo maanaan diidin waa macaamilayna etoobiya daris meelaha iska dhaafi kuwa naga fogfogaan la macaamil wayna oo dana nagale annaguna aan dana ka leenahay dhulka soomaaliya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya may nus inta goosatay leedahay badda saasaan kusoo gaaraya maya lix iyo toban wadan mise toddobiyo toban wadan oo qaaradda afrika ku yaallo ayaan bad lahayn haddana badeecaddeedo dhan baday kasoo degtaa waxay dhoofinayaan oo dhanna baday ka dhoofiyaan dalalka dariska la ah ee badda ka xiga ayay la leeyihiin dhulkooda ma haweystaan qaaraan ka goosanaynaa ma dhahaan etoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa waana ka heshiinaynaa inaan ka heshiidaynana waa hubnaa wuxuu laysku haystaa ina dhex taagan waa dhul war biyo badda ku yaallo carrada jirideeda jiro oo aan dhoweyn oo boqolaal mayl ka xagga ah yaana laga qanci waayey inaan ka sabarno ka helno dhul iyo dad iyo bad isla socda na laguma qanci karo waxaa kaloo rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego iyo caalamkaba m o u waaye waxaan la saxiixay m o u na macno ma laha bindin ma aha kan ma aha kenyaiy annaga waxaan maxkamadda cadaaladda adduunka u hortagna m o u oo ahay m o u oo ahay agreement agreement ma ahayn kelmadda agreement iyo m o u inay kala duwanyihin haddii loo qabo kaasi m o u oo ahay waa ka bixi weynay m o u waa bindin ma bindin waaye kow horta ord kenya la soo heshiiya
codkaasi haddii aan halkaasi uga gudbay intaanan weerarka soomaaliya ka gudbin aabbaha dhalay gabadhii dhowaan ninkeeda uu ku gubay gudaha magaalada muqdisho sheekh cabdicasiis maxamed oo ka hadlay soo qabashada ninkii dilay gabadhiisa ayaa ugu horreyn uga mahad celiyey dowladda soomaaliya tallaabada ay qaaday sheekh cabdicasiis ayaa dalbaday in loo qisaasa ninkii gubay gabadhiisa oo xaamile ahayd oo haatan ku jira gacanta hay-adaha soomaaliya aabbaha gabadhiisa la gubay ayaa sidoo kale sheegay inuusan weli aasin gabadhiisa oo ay ku jirto firinjeer ama dallaagad islamarkaana uu doonayo inuu hal mar la wada aaso iyada iyo ninkii gubay aabba oo arrintan ka hadlaya ayaa wax hadalladiisii waxaan mahad u jeedinaynaa bacdallah laamaha dowladda dhammaantooda gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh oo arrintan markuu soo farageliyey oo islamarkii oo fududaatay lasoo qabto gacan dambiilihii oo gabadhayda aniga saa ujeedin u galay uma waxaa mahad kale haddane laanta nabad sugidda oo ugu tagtay meeshii duurka uu joogay ilaahay mahaddiis weeye gaar ahaan waxaan mahad u celinaa taliyaha nisa oo arrintan si dardar ah u geliyey dhammaan laamaha amniga mahad salaad waxaa kaloo mahad u jeedinaya dhammaan laamaha amniga iyo baarlamaankii golaha shacbiga oo isagana maanta shacabka tusay xilka uu u fadhiyo meesha shacbiga shacbigeyna tusay in shacbiyadu meesha uu u fadhiyo iyo dhibaatada shacbiga loo geysto inuu ka danqanayo uuna wax ka qabanayo oo go-aani saaran shacbiweynihii dhammaan iyagana way mahadsan yihiin dhammaan waxaa kaloo mahad weyn iskaleh ilaahay ka sakow inta mahadaan xili kabacdi dhammaan dadkii ila xanuunsaday ooba iga xanuun badnaa aniga oo insaaniyadda dareemaya damiirka lahaa ee ka danqaday arrintan in lasoo qabto ninkan oo rabituug dhammaan juhdi ku bixiya inay la shaqeeyaan laamaha amniga jazaakum allahu khayran ayaan leenahay sidaas darteeda waxaan maqalnay in la keenay in lasoo qabtay ninkii dambiilaha ahaa waxaan codsanayaa anigoo ah waalidka luul aabeeda ah wax meydka loo dhigay meeshan oo loo duugi waa waxay tahay in lala duugo ninkaas cadaaladda la horkeeno cadaaladda ay markaas noomuluul ay leedahay la siiyo sida u dhaqsaha badan maamaha amniga waxaan ka codsanayaa maadaama ay keeneen oo ay soo qabteen inay noo keenaan haddana ay cadaaladii la marsiyo oo isagana dhinaciisa laga duubo ayaan ka codsanaynaa meydkaas markaas waa loo meeshan loogu xaqiray in lala sugo cadaaladdii ay lahayd luul cabdicasiis maxamed qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyay aan mawliid ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed waxaa lagu soo waramayaa in dad badan ay isugu soo baxeen qaybaha kala duwan ee dalka turkiga iyagoo xusuusanaya sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay dhulgariirkii xoogganaa ee halkaasi ka dhacay lixdii bishii labaad ee sanadkii hore wararka intaasi ku daraya in dadka badankoodu ay muujinayaan caradooda ku aadan qaabkii ay maamulada xukuumadda ankara uga falceliyeen musiibadaasi saamaynta ugu badan ee dhulgariirkii ku dhuftay kow iyo toban gobol oo ku yaalla koonfurta turkiga ayaa laga dareemay magaalada loo yaqaan antakiya ee gobolka tay dhulgariirkaasi ayuu cabirkiisu ahaa toddoba dhibic sideed waxay isku dhacyo dhex mareen shacabka iyo ciidamada booliiska iyadoo dadweynaha ay dalbanayaan inuu iscasilo guddoomiyaha gobolka tay luftu ama lutfu sabas sidoo kale shacabka isku soo baxay ayaa ku ooriyey ama ku buuqay wasiirka caafimaadka ee dalka turkiga fahritiin koka waxaa dhulgariirkaasi gudaha turkiga ugu dhintay in ka badan konton kun oo qof iyo shan kun iyo sagaal boqol oo kale oo ku naf waayay suuriya shacabka ayaa sheegaya in maamulada turkiga oo aan si deg dega uga falcelin musiibada ay sababtay in dad badan ay dhintaan halka kuwo kalena ay maalmuhu ku hoos xanibnaayeen burburka madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa barta x ee horey la odhan jiray twitterka ku sheegay in culayska ka dhashay dhacdadaasi uu weli yahay mid hor leh oo kale wuxuu sheegay in xilliga ama xilligii dhulgariirkii ee sanadkii hore in la muujiyey midnimada turkiga waxaa dalka turkiga lagu toogtay laba qof oo kala ah nin iyo haweeney xilli ay isku dayeen inay weerar ka geystaan bar kontarool oo laga sameeyey dhisme maxkamadeed oo ku yaalla magaalada istanbul waxaa arrintan xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka turkiga cali yerlikaya waxaa wasiirku sheegay in halkaasi lagu dhaawacay lix qof oo ay ka mid yihiin saddex booliis ah wasiirka ayaa booliiska ku ammaanay sida deg dega ay iskudaygaasi uga falceliyeen wuxuu caafimaad deg dega u rajeeyey inta dhaawac ah wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa markii dambe sheegay in dadka weerarka soo qaaday loo aqoonsaday in ay ahaayeen xubnaha xoogaga revolutionary peoples liberation front ama party kooxdan ayaa gudaha turkiga maraykanka iyo dalalka midowda yurub looga aqoonsan yahay urur argagixiso ugu dambayntana waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada booliska ee dalka thailand ay dacwadda ku soo ogeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi thaksin shinawatra waxaa loo haystaa in uu toban sano ka hor uu aflagaadeeyey boqortooyada thailand xilli uu waraysi bixinaya isagoo ku sugnaa xilligaasi dalka kuuriyada koonfureed wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayga dambe ayaad kaga boonto- kaga bogan doontaan qodobada caalamka waanaga intaa aan dib idinkugu celiya maxamed axmed waa uu mahadsan yahay mawlid warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey mawlid ayaa warka soo saaray sidoo kalena caalamka akhriyay ciddu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay www star f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhrinay